madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca puntland kuwa oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee howlgalka sifaynta argagixisada puntland isagoona halkaasi ka jeediyey khudbad uu uga hadlayey dagaalka puntland ay kula jirto daacish iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu qabqabanayay dadka ajaaniibta ah ee ku sugan deegaanada puntland madaxweynaha ayaa ugu horayntii waxa uu si weyn u bogaadiyey iskuduubnida iyo garab istaagga ciidanka ee ay sameeyeen dadka reer puntland gaar ahaan haweenka isagoona sidoo kale u hambaliyeeyey saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi ciribtirka argagixisada puntland
ugu horayn waxaan si gaara rabaa inaan hambalyo ugu diro ciidamada geesiyaasha ah ee ku howlan wejiga koowaad ee ciribtirka ururada argagixisada ee calmadow iyo calmiskaad ee runtii muddada badan dhibaatada gaarka ah ku hayay dadka reer puntland iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed hawsha baaxadda leh ee u qalab qaateen oo ay runtii u galeen buuraha adadag ee dhaadheer dhaxanta badan iyo kulaylka maalinnimadaa leh u bareereen dhagarta cadowga ajnebiga ah ee isu soo bahaystay inay ummadooda sharafkooda ay waxyeelaan sida taariikhiga ah ee bulshada reer puntland iyo bulshada caalamkaaba ugu soo bandhigeen siday heegan ugu yihiin inay dulliga iyo darxumada dadkooda ka dulqaadaan waxaan rabaa halka inaan uga duceeyo intii ku shahiiday oo ilaahay u naxariisto jannatalfardowsana geeyo inta ku dhaawacantana ilaahay u boogaydhayo waxaan sidoo kale rabaa halka inaan hambalyo uga diro dhammaan bulshada reer puntland qaybaheeda kala duwan ee sida sharafta iyo karaamada ku jirto u garab istaagay ciidankooda waxaan si gaara rabaa inaan ugu hambaliyeeyo gabdhaha reer puntland oo runtii muujiyey dareen ficil wata oo geyiga soomaaliyeed gudo iyo dibadba meel kastoo ay joogaan la garab taagan sahayda dhiirigelinta iyo garbistaagga madaxweynaha puntland siciid deni ayaa dhanka kale fariin u diray shacabka ku dhaqan goobaha lagu dagaalamayo iyo dagaalamayaasha doonaya inay isu soo dhiibaan ciidanka isagoona sidoo kale xusay in wejiga labaad ee dagaalka uu noqon doono mid badda beriga iyo cirkaba ka dhici doonaa dhagarta cadowga oo badan ajaanib ka soo dagaalantay daafaha adduunka waxa ay la yimaadeen sidaad aragteen inay ku dagaalamaan markii ugu horreysay soomaaliya droon qarax saaran yahay in lagu dagaalamo waxay ku guulaysteen ciidamadu boqol daroon wax ka mid ah badan inay dhulka soo dhigaan waxaan rajaynayaa dadka qaybihiisa mararka qaybtood meelaha ku haray hadday fariimihii hore gaadhin inay maanta codkayga maqlaan marar badan baan u sheegnay degaankaasi inta laga safaynayo waa degaan colaadeed colaadi ka socoto dadka rayidka ah waxaan u sheegaynaa inay halkaas ka fogaadaan maadaama dirir ay ka dhacayso waxaan kaloo marar badan baaq halka ka dirnay cid kasta fursaddii weli way furan tahay dib u xisaabtanta ka soo noqoto waxay ku jirtay isu soo dhiibta dowladdeeda inay geli doonto ammaan iyo in xaaladooda dib loo fiiriyo inta dhiman waxaa puntland ka go-an wejiga labaad inay berri iyo bad iyo cidba cirba kala dagaalanto waxaan caddaynaynaa dadkaasi inay noqdaan haddii issoo dhiibi waayaan wax la dilay iyo wax maxaabiis dagaal lagu qabtay oo loola dhaqmo sida maxaabiista dagaalku ay leeyihiin cid dambe oo fursad la siin doona ma leh waajibaadkaas ciidanka dowladda puntland meel kasta ay joogaan waa ay qabaan siciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland ayaa shacabka carooday uga digay in aan la dhibaataynin dadka nolosha u soo raadsaday deegaanada puntland isagoona faray laamaha amniga in si mas-uuliyada ay ku jirto loo guto tallaabooyinka laga qaadayo argagixisada kusoo dhex dhuumanaysa ajaaniibta ku nool deegaanada puntland waxaan rabaa inaan halka fariin uga diro dadka reer puntland ee runtii ka carooday dadka ajaanibta ay soo dhoweeyeen ee albaabadooda u fureen ee dhulkeeda ay ku soo dhoweeyeen duruufo haysta awgood inay isu beddelaan inay ku soo dhex dhuuntaan kuwa sharwadayaalah oo rabo inay dadkan gumaadaan waxaa cad in ajnabigu buuraha keliya saarnayn ee daacishta ah ee waxyaabaha kale ka shaqaynaya ciidamada ammaanka iyo hay-adaha dowladda ku shaqo leh waxaan farayaa cid kasta oo ajaaniboo dalkan soo gelayso in ay la ilaaliyo hanaanka iyo habka ay ku soo gelayaan iyo sida ay ku joogayaan lana ixtiraamo xuquuqda ay leeyihiin dembiilayaasha ku dhex dhuumanayana laga soo saaro shacabkayga waxaan farayaa dadka duruufaha gaarka ah ay u keeneen inay dalkeenna yimaadaan ama muhaajiriinta ah ama nolosha u soo doontay haddayba suuragal tahay in sidii aada u soo dhoweyn jirteen u soo dhoweysaan idinkoo ilaashanaya sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo deganaanshaha dalkiinna dowladdiinnu way ku filan tahay arrimahaas inay hoos u eegto oo ayna ka shaqaynaysaa waxaan insha allah farriinteedu tahay falalka aan fiicnayn ee maalmahan dambe baraha bulshada la wareejinayay oo aanan dhaqan u ahayn reer puntland in dib loo fiiriyo dhallinyarada xamaasootay iyo shacabka runtii dareenka uu qabtay in dadkoodii dad ay soo dhoweeyeen saa u gelayaan way ku mahadsan yihiin dareenka inay muujiyaan laakiin siyaabo sidaa ka qurxoon ayay ku muujin karaan oo isku garab istaagi karaan dowladooda iyo ciidankooda ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda waxaan farayaa hanaanka arrimaha loo maaraynayo inay si fiican dib ugu fiiriyaan oo ay ku filnaadaan inay arrimahaas waxa dadkoodu ka tagayo ay ka helaan ugu dambayntii madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu baaqnabadeed u diray dagaalada iyo xurgufta ceerigaabo iyo gobolka mudug ka socota isagoona ka codsaday in ay nabadda ka shaqeeyaan oo ay dhowraan heshiisyadii horey loo gaaray waxaan rabaa oo kale inaan halka ka diro fariin nabadeed waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socda degaanada mudug gaalkacya gaar ahaan iyo galdogob inta udhexayso waxaan kaloo rabaa fariin aan halka u diro qulqulatooyinka ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada ceerigaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay dadka reer puntlandna ay degan yihiin somalilandna ay degan tahay soddonkii sanooo lasoo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen oo runtii dowladda puntlandna ay ixtiraami jirtay dowladda somalilandna ay muddo dheer ixtiraamaysa isbeddelka somalilan ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada ceerigaabo waxaan halkan fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta somalilan in ay faylkaas dib u fiiriyaan taariikh fiican ma aha waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno waxaan rabnaa cadowga qura ay soomaali leedahay meel kasta ha joogteen inuu yahay al-shabaab iyo daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan kusoo foolle waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo dagaallo siyaasadeedna aysan dhicin waxaynu u baahannahay nabadda inaynu ka shaqayno waxaynu u baahannahay kala dambaynta inaynu ka shaqayno waxaynu u baahannahay reer puntland haddayn nahay waxaynu qiraynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee soomaaliyeed ee degaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano annagoo xuquuqdeenna ilaashanayna sidoo kale annagoo ixtiraamayno xuquuqda dadka dariska ay leeyihiin waxaan rabaa inaan halka reer puntland meel kasta ay joogaan ugu baaqo midnimo waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay ka shaqeeyaan horumarkooda waxaan rabaa inaan ugu baaqo inay ixtiraamaan hay-adaha dowladda iyo kala dambaynta iyo hay-adaha dastuuriga ah ee siyaasadda lagu maareeyo iyo wax kasta oo yimaada in lagu maareeyo habka iyo hanaanka ugu habboon ee diinteenna xaniifka ah iyo shuruucdeenna dalka ayna siinayso wararka s b s soomaaliya